tobabarkan wowsaha ay ku iyo isku kaaladayaan wasaaradda cadaalada galmudug iyo wasaaradda cadaalada dowlada federaalk soomaaliya iyo weliba wowsaha ay kola ka baradaya ilaalinta xuquuqda ciyaalka welibana goobrow ku ah maamulka degmada dhuusamareeb iyo qeybo shalduma bulshada ujeedka tobabarka iyo haya sidii langu horseeda lahay tacadiyada ku dhanka owlaada iyo in marweliba muhiimad gaara la siiya ciyaalka ankoreen hanu kumid ee martadii ku qeybgalay tobabarka iyo ku hadlay muhiimada lagu leeyay ilaalinta xuquuqda ciyaalka ilmihiina madaxay ku socdaan garboodfalkii guriga aa ugu daran intii loo geysan lahay oo ama la dili lahay ama la askaray lahay ama la kubsan lahaa waxaa uga daran fakriga guriga ku haya iyo socdaalka guud oo nolosha oo waxbarasho la-aanta anugu haddii aanu waxbaranayn shan lix toddoba shan lix toddoba bay-adda uu ku nool yahana waa ku dhib asaganana kukuma jiro
mararka qaar waxaan aragnaa caruur qoryo wadato oo gawaarida tiknikada saaran waa mamnuuc sharciga wuu diidayaa shareecada islaamkana way diidaysaa ilmaha inaan lagu shaqaysanin waxaad arkaysaa marka marar badan waxaad arkaysaa canuga inuu la-yahay hooy uu ku hoydo derbijiif inuu yahay oo meelaha yaal yay xanaanadaas saaran tahay mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay dowladda meeshaas ka talinaysa hadda annaga alxamdulilah reer galmudug haddaan nahay weli waxaan joogaa afar sano ma arkin canug darbijiif ah ilaahay ha naga hayo asaa uga mahad celinaynaa laakiin maanta markaad tagta muqdisho waxaad arkaysaa ilmo darbijiif ah yay saaran yihiin mas-uuliyadda ilmahaas xukuumadday saaran tahay marka wasaaradda maadaama ayadoo ka taabaqaadaysa caruurta dhibaatada lagu hayo waxay noo keentay barnaamijka kahortaga tacadiga caruurta in la askareeyo in lagu shaqaysto dhanka kale la taliya wasaaradda cadaalada dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa ku hadlay ujeedka tababarka caruurtu mar walba tacadiyada lasoo gudboonaada hadday naqalahayeen kuwa loo geysto iyo ayaga ruuxooda kuwa ay geystaan waa waxaan isleeyahay waa tacadiyo mar walba bulshada u taagan tahay marka wasaaradduna waxay iska saartay mas-uuliyad weyn federaal ahaan maamul goboleedyadana ayagana coordination xoog lahayla leedahay oo mar walba xoogga waxaan saarnaa inaan si wada jira cadaalad ohedadaas iyo protectionkaas caruurta u baahan tahay wasaarad ahaan aan labada wasaaradood
uga dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaalada dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed maxamed iyo weliba uuse dardaaran dheer anjeedi ah ku qeybgalayaalka tababarka ujeedada kulamada noocana loo qabanayna waxaa waaye kan uu ka mid yahay oo kii ugu horreeyanaan ahayn kii ugu dambeynaan noqon doonin ujeeddada laga leeyahay waxaa waaye marka hore horta bal in layska warsado xaalka da-yarteenna ama heerka cadaaladeed ee da-yarteenna ku sugan yahay hadda kadibna markaan intaa ogaano layska wareysto bal sidii la hormari lahaa hadday ahaan lahayd kaysaska dhacaa oo maalinlaha ah iyo shuruuc ahaan naftirkeeda shuruucdii loogu talagalay inay ilaaliyaan cadaaladda caruurta wixii naga dhimanna sidaan u dhamaystiran lahayn horta waa inaan ogaanaa baahiyaha iyo waxaa la yidhaahdo gaabiska meesha ay ka jiraan ilaaliyowka xuquuqda ciyaalka weliba kaalin ku qaada korta koriyimada owlaada